bandhiga shirweyniga caafimaad ee jaamacadda baydhabo iyo weli baalan ku hadalaya caqabadaha caafimaad ee haysidana aada iyo dhallaanka koonfur galbeed iyo sida loo horumari karo bandhig iyo weliba ku qeybgalaya qowro dhiniga caafimaadka madaxda xarumaha caafimaadka baydhabo wasiiro aqoon-yahano iyo qeybo shilgadisan ee bulshada uka horeyntii weliba shirka ku hadalaya madaxweynaha jaamacadda baydhabo caweys cabdulaahi ibraahim soona faahfaahin kubiya baahida sheentay in shirweynigan la qowdo iyo ahdaafta la kuleeyaa ujeeddada marka haddii lama isadaan kaaruun kulana shirkumay tahay ini ahmiyadda cilmi baarista unu meelo ku muujina lomber one lomber two may waahay may sheegdaane maga jaamacadeeda sheegdaana jaamacad ma idinku fidhiye ini cilmi baaris subido bulshada dhibaatooyinkii haysada caafimaad haadan dhaqaalo haadan siyaasad haadan bulsho haadan daraasadka subii korto xalnaha ku jeedii korto si oo go-aano walfar leh liin qaadada marka ujeeddadaasayna may ku mid ataa ujeeddooyinka shirkun liinqobdow ujeeddooyinka shirkun liinqobdow may ku mid eh inuuna our social responsibility qaadana mas-uuliyadana bulshadeed ummado ka dhex noolno ummado ka dhex dhaganna may sheeganay hay-ad cilmiyadeed inuna ana marka maadaama aanu sheegani meeha kordhiyni hay-ad cilmiyadeed haddii una anaa meeha kordhiyni ardayga una diiwaangeliyaano kursiga fadhiisiyaan mashalaydiisa bis waa kala faa'iidee bulshada kanagada koraha kordhiyni ma aaminsana ini shirka noocan ee natiijooyinka ha ku bahaayaan aqoon-yahanada masqantiyo wali ha ku dhilaali walbadan i go-aano badan oo bulshadan ka hormarta ha ku baho doonaan haddii ilaahay karaalnada hana kumiday xanraabta ka shaqeeyasa horumarinta xanraabta oo kulanka ku qeybgeliya weliba ay ku hadalena caqabada haysta aada iyo dhallaanka iyo sida lanku gudba koraa for example ununaagogaan mayn dhimadaayan hooyooyinkaan mayn dhimadaayan mayn dhimadaayanna badansoo dhiigbaxaan dhimadaayan bacda dhalmo amase maxayna uur markiiyo roogda anemikaan dhimadaaya anemic in pregnancy yaan dhimadaaya intaasba way waha iyo msejada la xiriiraan inyo mayleerahay usu wacyigelin faylangyo helaan inyo helaan mayleerahay usu daryeelka iyo ambaahan untiyo helaan yalan baahaya taas wacyigelintii daraadiya yarayti iyo xoogaa yar umulusadii umulsa dhaqameedka haytina way fadaaseha inyaa meelasaytoya ka dhaliido dhibaatooyinka oo umulsa dhaqameedka ay leeyihiin in oo wacyigelin laga sameeyo runtii kama gaabino habeenii maalin oo u taagan lahay sidii haweenka ee loogu sameyn lahaa wacyigelin haweenka uurka leh kabaagoman ahaanna waxaan sameynaa isbuuc walba waxaan aadnaa aydhibiyada xaafadaha meelaha haweenka ay u badan yihiin si ay u aadaan meelaha caafimaadka oo kaleeta waxaa jira laakiin caqabado oo inta badan ay nala wadaagaan haweenka waxay ku leeyihin isbitaallada haddii aan tagno adeeg fiican ma heli karno gabdho yaryar oo akhlaaqiyaadkooda aan wanaagsanayna mararka qaar hooyo oo xaamilo ah oo nabar haayo waa dareemi kartaa dulqaadka ku yar yacni gabdho yaryar oo marka hore waxaa la rabaa marka maamada waxau sheegaa in gabdhaha marka hore laga soo dhis akhlaaqiyaadka soo dhaweynta naxariista ilmahan waa dareemi karnaa gabadha markay hooyo tahay iyo markay gabar tahay isku naxariis maaha shalmaygeeralka furi tireeni oo laba maalan eh oo mulusooyinkaas xabiibo iyoonay tahay aana iyo roogni iyo macalimiinta ku hayni may wargelinay intii oonay tahay haddii habar foolata oo fooliya siinku dheera isbitaalka jeeye haddii gabarduu hugata gaabanta isbitaalka jeeye haddii bararanta isbitaalka jeeye ayay oonay tahay oo ifegta kuwayo calaamado ay maduunan sheegni cisbitaalka jeeya erni intaas hortiyoona dadlaysii waxay geli doonaan ma meel ma fadhiyi doonaan anka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax samaale iyo bogaadiye maamulka jaamacadda baydhaba oo shirweynaga haqaban qaabiye soonanka baaqi in jaamacado iyo hasaarana arday si faylan barati cilmiga caafimaadka si bulshadii un badbaadiyanah kulanka ama shirka jaamacadda iyo ka dhawaaqdii oo suurtagalgeedka intii la furo oo liinka talagal intii lakuka hadala caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysada hooyada iyo dhallaanka guud ahaan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo may baniingataha waa la bogaadii waa waa laka faraha haddiiba la helay institution integan inti bulshada ku wacyigeliyey waana haddana ku shaqeeyay dadkii ku shaqeey lahaayey qeybta sayti caafimaadka intii usu hasaara waana haddana ka dhiirigeliy mayba laga maarmaan eh inti la hela xarumo caafimaad oo laka badbaadiyo dadka koonfur galbeed mayba ku warqabtana guud ahaan magaalada lankijirida mayba ambahey xamar يعني لانكي ولا ير بيسا هيسدو اسكو ديبي كور ميلي حمران به وحيابها قار عذرده قار ما دي ددك كديان ميلو كيابه انتي سيرفيسكي عافمادكي كسابسناي oo lankaasayti laka baara lahaay ama dadkaasayti daawo lakasii lahaay intii magaalada liin ku helna marka wal oo mayba waa mas-uuliyad wadareed oo laleeto waa bulshada qeybo jeshal duwan institutionada waxbarashadana liinku baahanye intiioo ha saaran dadka xarumaha sayti laka kalsoonada lahaay intiioo ku howlgalan waanu ku shaqeeyan waa shirweynigii inkuhoriyaha qabanqaabada jaamacadda baydhabo laqowda magaalada tanbaydhaba kaasi lanku hadalaayay caqabadaha haysta caada iyo dhallaanka iyo sida lanku guduba koraa